aqalka cad ayaa sheegay in xal diblomaasiyadeed uu yahay mid la gaari karo oo si deg dega loogu baahan yahay iyadoo britain ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo dhex marta israa'iil iyo xisbullah maraykanka ayaa ka baqaya oo ka walaacsan suurtagalnimada in xaaladdu ay ka sii darto ayay wariyaasha u sheegtay afhayeenka aqalka cad karin jean bier duqaymaha xooggan ayaa daba socday weeraro horraantii toddobaadkan ee lubnaan iyo xisbullahba ku eedeeyeen in israa'iil ay ku qarxisay aaladaha isgaarsiinta ama wada xidhiirka ee xisbullah weeraradaasi oo gudaha lubnaan ku dilay soddon iyo toddoba qof kuna dhaawacay ilaa saddex kun oo qof duqaymaha xalay ayaa milatariga israa'iil waxay sheegeen in diyaaradahoodu muddo laba saacadood ah ay ku garaacayeen goobo gantaalaha laga gano oo ku yaalla koonfurta lubnaan kuwaasi oo ay sheegeen in la qorsheeyey in si deg deg ah xisbullah ay weeraro kaga soo qaado israa'iil duqaymaha ayaa waxaa ka mid ahaa in ka badan konton iyo laba weerar oo ka dhacay koonfurta lubnaan kadib sagaalkii fiidnimo ee wakhtiga dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka ee lubnaan ee n n a saddex ka mid a saraakiisha ammaanka ee lubnaan ayaa sheegay in duqaymahani ay ahaayeen weeraradii ugu cuslaa dhanka hawada tan iyo markii uu iskahorimaadku bilowday bishii oktoobar ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqaymahan milatariga israa'iil ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan xisbullah waxayna sheegeen in duqaymihii xalay ay ku beegsadeen ilaa boqol mishinada gantaalaha laga rida ah iyo bartilmaameedyo kale oo ku yaalla koonfurta lubnaan khudbad oo ka jeediyey tv-ga khamiistii ayaa hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah waxuu ku sheegay in qaraxyadii aaladaha isgaarsiinta ee xisbullah ee talaadadii iyo arbacadii ay ka gudbeen dhammaan khadadka cas sida uu yidhi cadowgu waxa uu ka gudbay dhammaan xakamaynada sharciyada iyo anshaxa ayuu yidhi isagoo intaa raaciyey in weerarada loo qaadan karo dembi dagaal amaba ku dhawaaqis dagaal israa'iil ayaan si toosa uga hadal qaraxyada lagula kacay raadiyaasha ay ku wada hadlaan xisbullah kuwaasi oo ilawareedyo ammaanka ah ay sheegeen inay u badan tahay inay fulisay hay-addeeda sirdoonka ee musaad taasi oo taariikh dheer u leh fulinta weerarada teknolojiyadda loo adeegsado ee dalalka shisheeye ergada lubnaan ee qaramada midoobey ayaa warqad ay khamiistii u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku sheegay in israa'il ay mas-uul ka ahayd in qalabkani ay ku qarxiso fariimo elektronig ah iyo walxaha qarxa oo lagu dhex rakibay ka hor intii uusan qalabkani soo gaarin lubnaan shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in maanta oo jimco ah ay kulan ka yeeshaan qaraxyadaasi ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miiqaati ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay si deg dega go'aan uga qaataan joojinta gardarrada iyo dagaalka teknolojiyadda ee israa'iil siduu hadalka u yidhi wasiirka difaaca ee israa'iil yof galant ayaa sheegay goor dambe oo khamiisii ah in israa'iil ay sii wadi doonto weerarada militari ee ka dhanka ah xisbullah tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza labada dhinac ee israa'iil iyo xisbullah ayaa isweydaarsanaya gantaalaha inkastoo labada dhinacba aysan doonayn in ay galaan dagaal toos ah haddana waxa ay keentay in tobanaan kun oo qof laga daadgureeyo xadka labada dhinac nasrallah ayaa waxa uu sheegay in xisbullah ay rajaynayso in ciidamada israa'iil ay soo galaan koonfurta lubnaan sababtoo ah taasi waxa ay fursad taariikhi ah u abuuri doontaa kooxdiisa sida uu hadalka u yidhi